allah u naxariista xaajiga wuxuu ahaa nin ku dhashay magaalada kismaayo korkeeda magaal meel la yirahdo dhasheeg waama xaajiga wuxuu ahaa yaraantiisiba nin lasoo baxay firfircoone maaragtay xagga ganacsiga iyo xagga la shaqaynta dowladda xaajiga wuxuu ku biiray yaraantiisiba wuxuu ku biiray ururka s y l wuxuuna ka noqday raggii ugu horeeyey ee raggii ugu firfircoonaa ee la dagaalamay gumaysiga talyaaniga iyo ingiriiska waa tahay waxaa igu maqaalaha sidoo kaleeto inuu mar xilli sii horreysay soomaaliya oonba yeelanin dowlad uu sidoo kaleeto ahaa raggi ciidamada ahaa oo xuduudaha ilaalin jiray waa runta walaal xaajiga wuxuu ahaa wuxuu ka mid ahaa ciidamadii talyaaniga uu u qortay la oran jiray ciidankii ilaaliyada canshuuraha ciidankaas oo aad uga caan ahaa gobolka jubbada hoose ayuu ka mid ahaa xaajiga wuxuuna ahaa raggii ilaalin jiray canshuuraha xuduudaha ilaa kismaayo walaal waa tahay bal waxaad iga warantaa marka bilowga ganacsigiisa maadaama nin maalqabeenoo aad caan uga ah gobolka uu ahaa siduu kusoo bilowday ganacsigiisa xaaji ganacsigu wuxuu ka bilaabay xoolo dhoofin uu u dhoofiyo suuq suuqa weyn ee seylada ay ku yaalay magaalada laamo kadibna wuxuu magaalada kismaayo ka furtay dukaan weyn kadibna wuxuu u gudbay gaadiidka kadibna wuxuu usii gudbay dhinaca beeraha beerta ugu weyn ayuu lahaa muuska muuska tacabta iyo midhaha la cuno xaguu u iibgeyn jiray xaajiga beerta waxa ka soo baxa sida caanka aheyd beeraha waxaa muuska waxaa loo muuska iyo qaraha iyo waxa la mid ah oo fruudka waxaa loo labada suuq ee markaas soomaaliya jiray suuqa sacuudiga iyo suuqa talyaaniga ayuu xaajiga geen jiray wuxuuna ahaa raggii ugu horeeyey ee suuqaas furay waa tahay maadaama uu ahaa nin muwaadina ah deegaankiisa wuxuu ka qayb qaatay binacda iyo dhisidda magaalada kismaayo wuxuuna ku lahaa saddex hoteeloo waaweyn iyo guryo lagu nasta ayuu xaajiga ku lahaa intaba wuxuu ahaa nin ku caan ah maaragtay qurxinta magaalada iyo iyo ganacsiga waa tahay marka laga soo tago in ganacsiga uu caan ku ahaa oo hoteello waaweyn iyo uu ku leeyahay magaalada guryo waaweyn oo caan oo faris magaalaha saaran haddana dhinaca kale waxaa jiro masaajidyo dhowr ah oo masaajidka ku yaalla xaafadda calanley kan guulooda ku yaalla iyo kuwo kaleeto asaga uu dhisay oo wixii ka dambeeyey dagaaladii ahliga aha iyo ka horba marka dhinaca samafalkana maxaad nooga sheegi kartaa walaal dhinaca diinta markaan ku hormariya xaajiga wuxuu dhisay in ka badan dhowr masjid oo ay ugu caansan yihiin masaajidka baajuunta masaajidka maaragta gulwadaha iyo masaajidka la yidhaahdo madaxtooyada ay ugu caansan yihiin sidoo kale xaajiga wuxuu ahaa nin samafala ah oo maaragta u roon u daryeelo masaakiinta iyo dadka dadka liito aad u gargaar u ahaa xaajiga wuxuuna xaajiga caan ku ahaa nin lagu soo hoydo oo qof kastoo maaragtay baahan meesha uu soo higta ayuu xaajiga ahaa markii loo fiiriyo magaalada kismaayo waa tahay taariikhdiisii ugu horreysay bilowga hantida iyo dhaqaalahan siduu ku abuuray haddaad dib ugu yar noqotid
saan kuu sheega walaal hantida waxay kasoo jeedaa miyigay kasoo jeedaa wuxuu ahaa xoolaha nin dhoofiya xoolaha nool buu ahaa halkaasay kasoo jeedaa hantidiisa kadibna wuxuu bilaabay ganacsiga magaalooyinka oo kala gadisan hadday noqon lahayd dukaan hadday noqon lahayd gaadiidka magaalooyinka u kala goysho iyo hadday noqon lahayd beertaba waa tahay bal marka waxaad iiga warantaa maxaa lagu xasuusanayaa xaaji xareed haddaad soo koobtid xaajiga waxaa lagu xasuusanaya inuu ahaa nin nabadda jecel nin gurigiisa ee gogoysha markasta ay fidsan tahay nin ummadda isu aruuriyo ninka ku ho maaragtay ku maaragtay ku hagoogto hadba dhibkii taagan wuxuu ahaa nin ka maaragtay ka xigsado dowladda maxaan ku dhahaa beeldaajiye ah oo ka xigsado dowladda in uu kala celiyo dadka uu ku maaragtay odayga u yahay sidoo kale xaajiga wuxuu la soo shaqeeyey dowladdii rayidka wuxuu la soo shaqeeyey dowladdii kacaanka wuxuu xaajiga caan ku ahaa dhismaha horumarinta goscda gobolka hadday noqon lahayd iskuullada hadday noqon lahayd isbitaalada hadday noqon lahayd xafiisyada dowladda loogu shaqaynayay dugsiyo qur-aan xaajiga mar kasta wuxuu u taagnaa nin daboolo oo daryeelo baahida dadweynaha ee deegaanka kismaayo walaal zahro waxaan rabaa inaan si gaara ugu tacseeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyska aniga aan ka mid ahayo reer yurob iyo eedadeyn faaduma faadumo cali naasir oo xaajiga la nooleed muddo ka badan konton sano waa mahadsantahay walaal